dastuurka soomaaliya wuxuu dhiirigelinayaa xuquuqda aadanaha talinta sharciga shuruudaha guud ee xeerarka caalamiga ah cadaaladda xukuumad loo dhan yahay oo ku dhisan wadatashi kala soocidda awoodaha sharci dejinta fulintii garsoor madax bannaan iyagoo leh hannaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya danaha dadweynaha saciid saalax cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay bulshada ku nool magaalada jowhar waxaan ugu horeyn weydiiyey waxa ay ka rajeynayaan haddii la dhammaystiro dastuurka dalka wallaahi wadankan in la dhammaystiro dastuurkiisa waxay u muuqataa in sanado badan ay qaadatay soddonka sano ugu dambeysay dalkan laga soo bilaabo burburkii dowladii dhexe waxaan ujeednaa waxay tahay in arrimaha dastuurka mar walba culeysyada ugu badan uu ka taagnaa dhamaystirkiisa waxaan rajeynaya insha allah sida ugu dhow in loo dhammaystiro annaga oo aanay shakhsiyan aan rajeynaya waxay tahay in maanta dhibaatooyinka ama constitutional crisiska ama caqabadaha ama culisyada dastuureed ee jiro maanta inuu xal badan u heli doono waxaa ujeednaa waxay tahay in inta badan hadda waqtil xaadirkan ay isku milan yihiin ama ay isku dhex qasan yihiin awoodihii heer federaal heer maamul goboleed cidda iskale arrimaha salaan difaaca arrimaha maxaan ku dhahaa foreign policyga arrimo badan waxaa jiro aan ilaa hadda uusan dastuurka cadday inta badan dadka markaaad aad la hadasho ama inta badan markaad dadka aadaad ka dood ama kala doodo arrimaha dastuurka waxa ay kuu sheegayaan waxay tahay in laftigiisu qodobba qodobka kale uu kasoo horjeedo mid walba midka kale uu burina marka waxaa rajeynaya waxay tahay marka ugu horeysa horta in la turxaan bixiyo intaanan la dhammaystirin waxaan jeclahay in wax badan laga qabto dhinaca kale gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka hirshabeelle maxamed ibraahim maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada aasaasiga ee saldhigga u ah bulshada ee ku jira dastuurka dalka
qodobada asaasiga ee dastuur ku jira waxaa kow iyo laba ka ah inuu damaano qaado horta xuquuqdooda ha ahaato xuquuqdaas xuquuq waxbarasho ha ahaato de xuquuqda asaasiga waxyaabaa la isku yidhaahdo ayaa ayaa saas u ah marka qof walba inuu iska dhex arko halkaas oo wixii isaga maxaa layidhaha uu xaq u lahaa uu ka heli karaayo meeshaas ayaa ah waxa ugu horeeya ee asaasku ay qofkaas isaga uu maxaa layidhahda halkaas uu kaga qanci karo marka qof walba haddii markaas u helo wixii isaga uu xaq u lahaa ha ahaato caafimaad ha ahaato waxbarasho iyo nidaam noocu doonaba ha ahaado marka midka asaasiga ah ee bulshada danta u ah ee halkaas wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka ee maamulka hirshabeelle xildhibaan saadax mukhtaar cabdulle ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in la barto dastuurka dalka dastuurku inuu yahay qaanuunka ama heshiiska ugu sarreeya ee xadida haykalada asaasiga ah ee dowladii leedahay iyo nidaamka xukunka ee xeer u ah shacab ama bulsho nidaam wadaag ah nidaamkaas ha ahaado mid jamhuuriya ama mid boqortooye ha ahaado hadba halkii ay dhigtaan kaasaa dastuur la yidhaha sidoo kaleentood dastuurka waxaa la yidhahdaa waa un social contract ama maahane heshiis bulsha baa la yidhahdaa sidaasi awgeed dastuurku wuxuuna tusinaa waxyaabahaas aan sheeg sheegnay iyo waxyaabo ka badan waajibaadka waxaa ka mid ah marka in muwaadinka soomaaliyeed lagu leeyahay waajibaad uu dastuurku faraayo oo ay ka mid tahay in dastuurka laftirkiisa uu barto si uu u difaaco markaad fahamto dastuurka wax uu yahay ayaad si xur ah u difaaci kartaa oo ay ka mid tahay in aad xaq lagugu leeyahay ama ay waajib kugu tahay in aad difaacdo geyiga jamhuuriyadda soomaaliya oo ay ka mid tahay in aad noqoto canshuur bixiye wanaagsan si dakhliga dowladdu u kordho dastuurka ku-mirgaarka ah ee dalkeena soomaaliya waxaa ku socda dib u eegis si uu u noqdo astaan wanaagsan oo ka turjumaysa aqoonsiga iyo rabitaanka dadka soomaaliyeed dib u eegista dastuurka ku-mirgaarka ah waxaa ku xeedhan dhowr waxyaabood oo muhiim ah sida maqaamka magaalo madaxda soomaaliya iyo kala saaridda awoodaha iyo dakhliga ee u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe